deegaana ka tirsan gobolka togdheer ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa laga soo sheegayaa biyo la-aan iyo cuduro ay u dhimanayaan xoolaha degmada oodweyne ee gobolka togdheer iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa ka jira biyo la-aan abaar iyo cuduro ku dhacay neecmuuleyda gaar ahaan ariga mas-uuliyiinta maamulka la baxay somalilan ugu magacaaban deegaanadaasi ayaa qiray xaalada halkaasi ka jirta halkii ay ahayd inay dadweynuhu baryaan rabbigooda si uu dhibaatooyinkan uga dulqaado waxay durbaba mas-uuliyiinta bilaabeen inay baaq u diraan hay-adaha shisheeye ee ku sugan deegaanadaasi oo ka shaqeeya hagardaamada shacabka dhibanayaasha ah biyo la-aan iyo abaar baahsan oo gobol ka jirta oo saamaysay dad iyo dunyaba runtii waxaanu noqonnay somalilan gobolkii ugu horreeyey ee abaartu ku dhufato oo runtii aynu iminka dad iyo dunyaba ay abaartaasu saamaysay oo biyo la-aani jirto
waxaa kaloo weheliya xanuun xoolaha ah oo khaasata riyaa ah sambab iyo balaayo baas waxbaa weheliya geed walba riyo way ku dhimanayaan si kastay ahaataba waxaa geyiga soomaaliya bilooyinka ugu dambeeyey ka jiray biyo la-aan iyo abaaro daran oo saameeyey dad iyo dunyaba waxaana dadka la habboon in allah subxaana wa tacaala ay u laabtaan islamarkaana u tooba keenaan si allah subxaana wa tacaala u siiyo roob ay ku barwaaqoobaan